bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dadkana dhegeysanaya oo kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkeena ugu haweyna waxaa ka mid ah xogeeyaha guud ee qaramada midoobe oo aqbalay go-aankii dowladda soomaaliya ee ka qaadatay ergagii dowladda soomaaliya u joogay qaramada midoobey iyadoo xogeeyaha guud uu sheegay inuu soo magacaabi doono ergey cusub dowladda soomaaliya oo dadaal badan ku bixinaysa sidii loo dhammayn lahaa colaadbeeleedyada ka jira deegaano ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya saraakiisha ciidanka jubbaland oo faahfaahin ka bixiya howlgallo lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab oo ka dhacay degmada jamaame wasaaradda beeraha ee xukuumadda soomaaliya oo khubaro dhanka beeraha u dirtay deegaano ka tirsan gobolka bakool si ay usoo qiimeeyaan dalagyada beeraha ee gobolkaasi bakool sidoo kale wararkeena aad ku maqli doontaan xiriirka cusub uu magacaabay hooyada dhashay ciyaaryahanka paul pagpa
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan kusoo dhowaada warkiio fidsan xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa aqbalay go-aankii ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaana xogeeyuhu u qaatay go-aan ah inuu soo magacaabo ergey cusub oo kale oo bedelaya ergeyga haatan soomaaliya jooga warka waxaa inoo faahfaahinaya waryahaga cali axmed sheekh war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa lagu sheegay in xogayaha guud uu aqbalay go-aankii dowladda federaalka ee ka qaadatay wakiilkii gaarka ahaa ee xogayaha guud qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya nicholas haysam kaasoo ahaa inaan dalkan laga rabin kana sii shaqayn karin bersana nan garanta wuxuuna xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres uu sheegay inuu soo magacaabayo wakiil cusub oo qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya xogayaha guud waxa uu sheegay inuu kalsooni buuxda ku qabay mister haysam islamarkaana uu ahaa shaqsi khibrad leh lana ixtiraamo sidoo kalena door hogaamineed oo aada muhiim ah leh sidoo kale waxa uu sheegay in go-aanka dowladda ee bersana garaanta aanay qaban xubnaha qaramada midoobe loona isticmaali karin shaqaalaha u n-ka sida uu qabo heshiiska diblomaasiyadeed ee viana ee ahaa waa kun sagaal boqol lixdan iyo kow balse arrintaas ay tahay mid loo adeegsado wadamada sidoo kalena aanay qaramada midoobe ahayn dal waxa uu xusay in dadka iyo mas-uuliyiinta qaramada midoobe aanay u baahnayn aqoonsi kuna horan oo keli ah xogayaha guud ee qaramada midoobe xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres ayaa xaqiijiyay in shacabka soomaaliyeed kaalmaha hore kaga jiraan dadka amase dalalka baahiyaha weyn u qaba taageeridda qaramada midoobe waxaana qaramada midoobe shaacisay inay sii wadi doonto kaalmadeeda ku habboon taageeridda soomaaliya
waa mahadsantaa cali dowladda soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii loo dhammayn lahaa colaadaha galgaduud ee bartamaha soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo haatan ku sugan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan degmada caabudwaaq ayaa waxa uu sheegay in laga maarmaan ay tahay in xal laga gaaro colaadbeeleedyada muddada dheer soo socday
walaalayaal ugaasyo iyo salaadiin iyo nabadoonno iyo culumo iyo kulli sidii dhaqanku ahaan jiray markii ay ku timaado dhibaato colaadeed dadkaas hadda aan tiriyey ayaa ugu horeeya inta loo hoosgalo nabadda raadinteeda markay dhaqan tahay dowladuna kaalinteeday leedahay intayada xamar idinkaga timid waxaan qaadanaynaa wixii dhinac dowladeed jira oo ku aadda nabadda kaalintaa inay buuxiyaan walaalayaalow waa la iswacdiyey waa la isbaraarujiyey khiyaartu kulligood intii hadashay oo dhani muhiimadda nabaddu leedahay iyo dhibaatada colaaddu leedahaa laga hadla aad iyo aad aad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa dhib waa dhacaye taladii iyo caqligii iyo dadaalkii looga soo noqon lahaa oo lagu dhayi lahaa inaan helno
markana jubbooyinka saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab oo ka dhacay degmada jamaame aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkan ka soo diray kismaayo
saraakiishan ka tirsan ciidanka daraawiishta ee dowlad goboleedka jubbaland ee ku sugan nawaaxiga deegaanka baarsan guuni ee ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo maalmihii u dambeysay ay ka wadeen deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame gaar ahaana deegaanada sanguuni ararooro oo markaa dhanka webiga ka xiga degmada jamaame waxaana howlgalladaasi nabadiidka iyadoona maalmihii u dambeysay ciidamada daraawiishta iyo kuwa xooga dalku ay kusii qulqulayeen deegaanada ku dhowdhow degmada xaggan ilaa een, dhinacan iyo yaanta mayoonta aagaasoo dhan bay ka- ka ka howlgalaan si fiican bayna howlgalladu u socdaan xaggan gedigan webiga waan tallawnay een, een, reenerow een, meesha la dhaho jibey caagga waan gaadhnaa oo marmar webigaan tallown ugu jiraa marka boqol kiiba boqol howlgalladu si fiican bay u socdaan cadowguna aad buu micni hadda saacaddan meeshan taagan waa waa sanguuni ma aha baar sanguuni waa sanguuni baan joognaa Een, afkana horena waa cararu macnihii ciidanku maalinkii harsadaa Een, marka cadowgu waan waan fogeyna boqolkiiba boqol marka ciidamada howlgalkooda si fiican buu u socdaa boqolkiiba boqol boqol taa hadda wax macnihii wax la wada arka wey wax la wada arka wey awoodda ee, nabadiidku hoos buu boqolkiiba boqol u dhacay waxay hadda wadaan waa qarax iyo ismiidaamin iyo wax noocaas un taana macnihii waan la baranay een, kaartadoodii iyo dhaqankoodii waan fahnay hadda macnihii awood la hor istaagto oo jirta ma jirto Een, socdaalkuna wuxuu socda howlgal guud baa socda macnihii kaas hadda aan kusii bacsanayn cadowga Een, hadda xogaha noogu dambeeyey cadow ka sokeeyey jilib maba jiraba Een, dowladda jubbalandna macnihii way u diyaargarooday waana soconnaa haddii la yidhahdo marka aad buu awoodda hoos ugu dhacay nimankaas taa macnihii ada- ada- adayba cadda- adaa caddayn ku ah adigoo maanta wariyihii een, aadan kismaayo keligaa baa soo maray ma xistaa fadweyd keligaa baa soo maray waa timid meeshan gaartay.
marka taasaa caddaynaba taasaa caddaynayna waxaanu ku sugnaa awood iyo dowladnimo iyo macnihii shaqadaanu qabanin ee aanu hadhiyo habeen soo jeedno inkastoo howlgalladu weli ay sii xoogaysanayaan haddana waxaa jira xaalado bini'aadanimo oo ka jira deegaanadaasi ay howlgallada ka soconayaan iyadoona jubbaland shalay ay dib guryahooda ugu celisay kuman baxiga degmada jamaame deegaanada sanguuni iyo baarka halkaas oo dadkii lagu celiyey ay intooda badan sheegeen in dhibaatooyin dhinaca nolosha ay haysato sida uu sheegay gudoomiyaha deegaankaasi oo aan shalay halkaa kula kulmay raxiim dadka horta waa weli ma soo gaarin hayadihii iyo dowladaha inta dowladda inta badan ma soo gaarin waxay joogaan waxay joogaan halkan waxay ku falanayaan xooggoodii baalkooda baahi badan baa haysa dadkan guryihii biyaha ka burburiyey een, raashin iyo waxa aa, horta duruuri ma haystaan horta duruuri wax badan midna ma haystaan een, wax ayadoo hadda caawiyana ma jirto dowlad si kale u caawiyana ma jiraan biyaha waxay ka- waxay ku nool yihiin ciidankan jubbaland biyahooda iyay ku nool yihiin
dhinaca nolosha waxaana haatan marka dadkaasi soo food saaray dhibaatooyin kala duwan oo caafimaad biyola'aan iyo sidoo kale adeegyadii kala duwan ee aas-aasiga ah ay u baahnaayeen aanu helin marka laga reebo gurmadyo aan sidaa u sii badnayn oo ay jubbaland iyo hay-adaha samafalka qaarkood ay halkan soo gaarsiiyeen
wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan degmada hobyo haatan ay ka jirto xaalad biyo-la-aaneed iyadoo uu jabay hal ceel oo halkaasi ku yaalay biyo-la-aanta ayaa waxay saameysay dadkii duunyada deegaanada hoostiga degmada hobyo ee gobolka mudug waryahayaga baashi cali xaashi ayaa haatan qadka telefoonka si jir isagoo ku sugan degmada hobyo baashi
waa mahadsantahay maxamed kaafi sidaa sheegtay ma- saddex maalin ka hor waxaa jabay ceelkii magaalo xoogeedka hobyo ee gobolka mudug ee biyaha ka heli jirtay ceelkaasoo marka hore eh, magaalada u jiray eh, wax ka badan afartan iyo shan kilomitr oo dhinaca eh, qora- qorac udhaca uga aadan biyaha ugu keeni jiray Eh, biyo la-aanta magaalo xoogeedka hobyo saakay ka taagan waa mid guud ahaan saamaysay muwaadiniinta soomaaliyeed ee magaalo xoogeedka ku nool iyo sidoo kale ee, deegaanada kale oo hobyo hoos yimaada oo marka hore ceelkan dadka reer guuraaga ay ku tiirsanaayeen ceelkan wuxuu ku yaalaa deegaan gawaan liyaabo oo afartan iyo shan kilomitr ee, dhinaca galbeed ah, soddon iyo shan kilomitr dhinaca galbeed uga beegan magaalo xoogeedka hobyo ee gobolka mudug ee, maamulka iyo sidoo kale waxgaradka magaalo xoogeedka hobyo waxay ka qey- qeyladhaan ka muujiyeen ee, dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adaha samafalka oo ku howlan ee, ama k- ku lugtale ee, dayactirka ceelasha waxay u direen baaq ku aadan in ceelkan ee, laga howlgalo oo dib biyihii loo keeno inkastoo la filayo maantay halkaas ay gaaraan dabcan injineere ceelka biyaha dee magaalo xeebeedka hob iyo laba hamiin iyo laba maalmood waxay ku hoyanaysaa dabcan biyaha badda laga helo laakiin uma suurto gelin in biyihi ceelka ka imaan jiray magaalo xeebeedka hob iyo ee gobolka mudug ay gaaraan
waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa waryahayga baashi cali xaashe oo ku sugan degmada hobyo oo khadka telefoonka inoogu warramayay wasaaradda beeraha ee xukuumadda soomaaliya ayaa khubaro dhanka beeraha ah waxay u dirtay gobolka bakool si ay u soo qiimeeyaan badqabka dalagyada beeraha ee gobolkaasi bakool waryahayga maxamed xasan cabdiraxmaan oo bakool jooga ayaa warkan inoo soo diray
inkastoo hoos u dhaca wax soo saarka dalagyada beeraha loo aaneeyo oo abaaro kusoo laalaabta ayaa iminka la ogaaday sababo kale xuseen muuse maliisha waa agaasimaha wax soo saarka wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu ka warbixinayaa waxyeelada cayayaanka uu u geysto dalagyada kala gedisan waxaan ogaanay markaan inuu baashaas yani wadanka ka jiro oo meel kas yani ka jiro oo gaar ahaan yani oo beerti yani oo kas uu cunaay geleeda keliya maahine inuu cunaay yani wax allah waxii badan oo dhan cunaay waxaan ku aragnay yani oo misingide nyaanyadii limon meel kas yani meel wax lagu tacbadan waxaan ku aragnay markaan inaa yani beeshaas aan macna ku dhex jiro beeraleyda ayaa xilli roobaadka marka roob u do-o waxa ay muujiyaan rajo wanaagsan hase yeeshee xilliga ay u diyaar garoobayaan goosashada dalaqyadii ay beerteen waxaa saameeya cuduro iyo cayayaano lasoo dersa taas oo ka niyad jebisa tacbashada beeraha cabdixamiid salaad xasan oo ah khabiir ku takhasusay la dagaalanka cayayaanada beeraha kana mid ah xubnaha ka socda wasaaradda beeraha ee soomaaliya ayaa sheegaya sida loo yareyn karo waxyeelada cayayaankani waxaan saxankeeda ku jirnay cayayaanka la yidhaahdo fall armworm american fall armworm oo beeraleyda soomaaliyeed ama guud ahaan soomaalida ay u bixisay madaxangoole cayayaankana a ujeedaan oo aan gacanta ku hayo waxaan kula kulannay beer ku taallo ama aan ku aragnayba beer ku taallo degmadan xudur waa cayayaankii soo galay sanad ka hor soomaaliya africana soo galay labada kun lix iyo tobankii aadna u saameeyo beeraha saameyntiis saan u naqaano waxa waayo hal xabo oo laarba ah ama diiritadan hal xabo oo ka mid ah hal geed haddii ay cunto inay baabi'inayso ama laba ka mid ah inay tirtirayaan marka waxaan shakina iga jirin cayaankan in gobolka bakool uu soo gaaray oo beeraha uu saameeyey gaar ahaan dalagyada geleyda iyo misigada mukhtaar fuuje waa isuduwaha wasaaradda beeraha ee degmada xudur wuxuu sharaxayaa baahiyaha gaarka ay qabaan beeraleyda beeraleyda walaalka xorta cayayaanka waay may kale aan helaan kaalmadii ool iyo fadaayeen oo dhinaga beera ku hela jiraan hega dawliga hega hay-aday ku hela jiraan maxaysadaan beeraleydu tababara la siiyaay samanaarin la furaayay wal tababaran oo la fiiday qalaba la siiyaay qalabka la siiyaay daawi la siiyaay walwalbi lagu taakulayay walaayahay ma lahay wasaaradda beero ku fadaan in tababaradii iyo qalabkii walwal walaay oo leenka baahanay wasaaradda beero looka baahanay ama laka baranay in iyo suubida laka baraday iyo hadda kore la suubiyi jiri oo adeegii bulshada beeraleyda leenka gobodaay ininta wasaaradda beero ku xelna taasoo wasaaradda beero ku fadaanaya qoyska ku codsadan gobolka bakool oo inta badan dhaqaalihiisu uu ku tiirsan yahay wax soo saarka dalagyada beeraha oo dhowr sano oo lasoo dhaafay ay ku soo laalaabatay abaaro iyo cuduro saameeyey dalagyada beeraha si lagu beero dad badan oo noloshoodu ku tiirsanayd tacbashada beeraha ayaa haatan barakac ku ah xerooyinka ku yaala duleedka magaalada xudur muddo ka badan saddex sano waxayna la daalaadhacayaan habka ay u maarayn lahaayeen noloshooda waxay dalbanayaan in dibudejin loo sameeyo si ay dib ugu noqdaan tacbashada beerahooda maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur
tartan ciyaareed lagu taageeraya waxqabadka mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada kaaraan ee isla gobolka banaadir waryahayga aamine xaaji maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaysa tartanka cayaaraha kubadda cagta oo maanta lagu qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa lagu taageerayay dadaalada maamulka gobolka banaadir oo ugu jiro horumarinta adeegyada bulshada iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaasha dhalinyarada iyo haweenka degmada kaaraan ayaa sheegeen in ka dhalinyaro ahaan ay si weyn u taageersan yihiin waxqabadka maamulka gobolka banaadir waxaa la dhigay koob oo lagu taageerayo waxqabadkeeda wanaagsan een gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada basmo een waxaana koobkaas ka qaybgalaya labaatan iyo afar kooxood een waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhowow waxa- waxqabadkaaga lama soo koobi karo koob lagu taageerayo waxqabadka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamir shakiiti oo ka qaybgalayaan afar iyo labaatan kooxood oo ka wad- oo ku yimideen degmada kaaraan iyo cabdicasiis iyo shibis
maanta meeshaan waxaa isku imid waxaa ka socda een, kubadda cagd oo lagu taageerayo een, gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir basma een, waxqabadka ee- ee waxqabadkeeda lagu taageerayaa marka een, waxaan leenahay waxqabadka ay u- ay u- ay leeyihiin u- macnaha haweenka jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ayaa bogaadisay doorka dhalinyarada ee kaga aadan isdhexgalka bulshada
Ee, waxaa sharaf weyn noo ah in ay ummadda soomaaliyeed maanta ay gaareen in ayagu ay shaqsiga wax qabanaya ay is abaalmariyaan in ee, gudoomiye basmo afar iyo labaatan kooxood oo runtii aan ahayn ee, kuwo ayaga lasoo abaabulay intay is abaabulaan qabiil aan ku imaanin ayagoo dareenka iyo shaqada ay qabanayso ee ku cabiray dareenkooda inay ku abaalmariyaan waxaana wanaagsan qofka intuu nool yahay in la abaalmariyo maamulka gobolka banaadir oo runtii aan uga mahad celinayno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho runtii een, doorka iyo iyo inuu maaragtay basma ay noqoto arrimaha bulshada waa wax annaga dhan noo wada wanaagsan waayo waa dareemi kartaan dhallinyaradii ka timid een, gobolkan banaadir gaar ahaan degmada kaaraan iyo maaragtay ee, iyo hareeraheedaba inay u dhigaan koob guddoomiyahooda ayagoo ku abaalmarinaya waxqabadkeeda oo leh maaragtay ee, iyadoo nool waa mahadsan tahay koobkan wax
ugu dambeyntiina xiriirka kubadda cagta ee dalka ghana ayaa hooyada dhashay laacibka u dheela kooxda manchester united qadka dhexena ka ciyaara ee paul pogba la yidhaahdo u magacaabay safiirka kuba- kooxda kubadda cagta ee haweenka ee dalkaasi ghana magacaabis ayaa waxay ka dambeysay kadib markii kulan ay wada qaateen haweeneydan iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka ghana gaar ahaan ciyaaraha kubadda cagta madaxweynaha wadanka gaana ayaa haatan wuxuu rajeynayaa in ciyaaryahan paul bogba iyo weliba sidoo kale mataanayaasha la dhashay ciyaaryahankaas ee ciyaartooyda ah ee ka ciyaara qaaradda yurub ay xilka loo magacaabay hooyadood ay ka caawiyaan shaqada culus ay qabanayso moriba oo sidoo kale ah hooyada dhashay paul pogba ayaa hore waxay uga mid ahayd kooxda haweenka ee u ciyaara dalkaasi ghana waxaana haatan aada loogu rajowan yahay in ay ka qayb qaadato horumarinta iyo weliba guulo waaweyn oo ay soo hooyaan ciyaartooyda dalka ghana warka waa dhegeystayaal aad kala socoteen warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa